cisbitaalka takhasusiga ah ee hilaal ee beledweyne ayaa bilaabay indhafiiqis lacag la-aan ah taasi oo soco doonta muddo kooban indhafiiqistan lacag la-aanta ayaa waxaa loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool magaalada doctor maxamed cabdi dhoobey agaasimaha cisbitaalka hilaal ee beledweyne ayaa reediyo baaluulo uga waramay ololahan lacag la-aanta ah ee ay bilaabeen sideedda bisha tobanaad laba kun labaatan iyo afar indhafiiqis iyo daaweyn lacag la-aan insha allahu tacaala taas ugu talagalnay inaan uga faa-ideyno dhammaan dadyowga ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee aanan awoodin inay iska bixiyaan taklifada iyo qarashaadka qaliinka taas ayaan ugu bishaareyneyna kambeynkaas waxaa soco doonaa insha allahu tacaala muddo kooban waxaan ugu bishaareynenaa uguna buurineynaa dadka inay ka faa-iideystaan fursadaas dahabiga ah loogu keenay guryahooda iyo meelihii ay deganaayeen dadkaas aan soo sheegay ee reer beledweyne markasta istaaka takhasugaa hilaal wuxuu ka duulaa inuu daboolo baahiyaha caafimaad ee ka jiro gobolka gaar ahaan degmada beledweyn dhammaantiin kusoo dhawaa istaaka takhasugaa hilaal oo shaqeeyo toddobada maalmood afar labaatan ka saac aada amahadsantiin insha allahu tacaala waan rajeynaha in aada iyo aada loogu wada faa-iideysan doono cindhafiiqistan lacag la-aanta ah ayaa waxaa fulinaya doctor cabdisamed xasan haye oo dhowaan yimid magaalada si loo caawiyo dadka danta yar waxa uuna adeegsan doonaa qalab casri ah